جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo askar ka tirsan cadowga allah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta siddeed iyo labaatanaad ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii qaadimuuna ya aqsa ee uu baahiyey kataa'ib al ikhbaariya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee macadka sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday magaalada toronto ee caasimadda dalka kanada
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك
waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsan cadowga allah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya faahfaahinta warbixintan waa kan cali aadan cabdulaahi caliyare howlgallo kala duwan oo dhegta dhiigga loo diray cadowga allah ayaa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha soomaaliya iyo dhulka ay gumaysato dowladda nasaarada ah ee kenya aanu ku horeyno wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday goob ay fadhiyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo maleeshiyaadka radada khasaare lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyay laba askari oo murtadiin ah ayaa ku dhimatay qaraxa halka laba kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu shalay galab qarax la beegsadeen gaari ay la socdeen maleeshiyaadka radada oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada jasiirah iyo baqal khasaaraha qaraxan ka dhashay hal askari oo dhimasho ah iyo dhaawac askari kale waxaa sidoo kale qaraxan lagu gubay gaarigii ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta oo noociisu ahaa haartoob wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay iyana qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada beled xaawo maleeshiyaadka ridada ah ayaa xilligii qarax lala beegsanayay waxa ay wadeen howlgallo ashaadalodirnimo ah oo ay ku dhibaateynayaan dadka deegaanka balse mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday si shartooda ummadda looga hor istaago laba ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaana la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxa degmada beled xaawo dhanka gobolka gaarisa geesiyaal ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa dagaal culus waxaay ku qaadeen saldhigga ciidanka saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin magaalada sangailow ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda kenya dagaal in muddo ah socday ayaa halkaa ku dhex maray xaqa iyo baadilka waxaana intii uu dagaalka socday dab xoogan qabsaday qaybo ka mid ah saldhigga ciidanka kenya kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta siddeed iyo labaatanaad ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ay ku nool tuulooyin hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya waana garab qabateen shandar waana siiseen abaay hijaab waana siiseen kor allah hada idinka dhigo adoo allah ha qabto gacala allah ha jibiyo kor allah idinka dhigo waana taakulayseen shandar wiil agana siiseen allah subxaana wa tacaala inuu isku gargaarana la yiri waa la ogyahay marka maanta gargaarana si
xalqadan oo ah qaybta sideed iyo labaatanaad silsilada lagu soo bandhigo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa lagu soo bandhigay waxqabad ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka bandar salaama ee hoostaga degmada jiriba ee wilaayada jubbada dhexe dadka loo gurmaday ee filimkan kasoo muuqanaya ayaa la arkaya iyaga oo loo qaybinayo raashiin bacaha roobka dhar lacago iyo agabyo kale iyadoona si nidaamah loo guddoonsiinayo dhammaan dadkii xaadirka ahaa ee ay saameeyeen fatahaadihii dhacay qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay gurmadkaasi oo kasoo muuqanaya filimkan ayaa ka warbixinaya farxadooda ku aadan taageerada iyo garabqabashada ay ka heleen mujaahidiinta axmed cumar aadan waxaan kasoo barkacay deegaanka nasiib bunde waxaan joogaa deegaanka bandar salaamo Een, waxaana la soo gaarsiiyey bacdi shandarwo iyo lacag marka walaalaha mujaahidiinta ay soo gaarsiiyeen iyo walaalihii kale laga soo qaadayba khayr allah ha siiyo jazaaka allahu khayran ayaan leeyahay annagana waxaan leenahay baarik allahu fiikum mar walba ayaga hore ilaahay inaa ka dhigo gaalada in ilaahay naga qabto mujaahidiintana ilaahay ilaahay kor inuu ka yeelo waxaan rajaynayaa walaalaha mujaahidiinta iyo een, kuwa cadowga hortaaganba in ilaahay ka baabi'iyo insha allah mar walbana duca ayaan ugu daraynaa ducadaas aan ugu darayna waxay tahay gaalada in ilaahay jabiyo iyo kuwa jaajuusyada oo magaalada dib ku dhiwaya in ilaahay qabto biyaa na qaxiyey cudurkan biyaa galay kor allah idinka dhigo waana garab qabateen shandar waana siiseen abaay hijaab waana siiseen kor allah hada idinka dhigo adoo allah ha qabto gacala allah ha jibiyo kor allah idinka dhigo waana taakulayseen biyaha beeraa naga galay waana baabi'i biyaa na baabi'i deegaankan mubaarig waay shandar wiil agaa na siiseen afartan dollaar na siiseen kor allah idinka dhigo adoo allah ha jibiyo gacala allah ha jibiyo kor allah idinka dhigo alxamdulilah walaalow aad iyo aad ayaan oogu maxadsan yihiin qoladii oo dharkii iyo wixii noogu soo gurmadeen anaga dad oo biyo haleelayaa nahay dhar la'aanaan ahayn dharkii biyaha naga daadiyey wax anaga aan haysan ma jirto marka haddii eh, sida tan dhar walaalaha islaamka noona soo gaareen alxamdulilah waana ku maxadsan yihiin waana oo- oo- oogu mahadcelinaynaa
waa mid ka mid a aflaamta lagu soo bandhigayo muuqaalada mashaariicdii gurmadka ee guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey deegaanada ay saameynta ku yeesheen dhibaatooyinkii webiga iyo fatahaadihii dhacay muddo hadda laga joogo bilo bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii qaadimuuna ya aqsa ee uu baahiyey kataa'ib al ikhbaariya cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya dadkan boqolaalka ah ayaa daawaday filimkan hadiyadda ciidda ee ay soo saartay alkataa'ib kaas oo ujeedkiisu ahaa amaba diraya fariin ku socota walaalaheena reer falastiin bulshadii usoo daawadashada tagtay ee reer tieglow oo ka hadlay filimkan ayaa waxa ay tilmaameen in ay darsi weyn ka qaateen fariinta uu gudbinayo filimkan waa kuwan qaar ka mida bulshada oo ka hadlaya waxyaabihii ay daawadeen may ka fiirsanay filin qiimo leh sharaf leh lan muslum e oolay tohay walba maylare iiman e qalbijay baaga ka'iyin hayri gilyaw ku saabsan falastiin walaaladeen oo yahuuddu gumaadahayd iya ka fiirsani meelil eraw tiyeglow iya ka shidi filinkaas oo ah filin oonay tohay gumaadka falastiin laha ka bandhigi ah filinkaas oo ah dadgaajo xaraad dhibaato maylare walaaladeen e ka dhiyaasa ilaan fiirii kornay walaayada islaamka may ka obsadaane muslimiinta bariga afrika may ka obsadaane hoolagaan ini oonay dadka walaaladan ee dhammaadahayaan laka taa kuleey homeylan mari korooba la helo kor uno malaagadeenna may diyaaranganaa ini oonay hoolagaanna falastiinka taayarno labaal surigna hooggaana labaal surigna xeeladaana labaal surigna magacay may baa la raayay macalin xasan oo roogo degmada tiiglow may baa fiirsadaana filinkii qaadimuuna yaa aqsaa kaas oo oo markinkooda laka bilaawday muslimiinta reer falastiin si yahuud ungumaadahayaan hami'i maalan guryaashoon garaacahayaan gaajada iyo haraadkan dheerta taas yaa filinka kuwadla ka bilaawda kabacda may may haddana aan laydinsii gudubay muslimiintii oo reer falastiin oo gumaa oo la gumaaday dadkii taageersanay in iyo liimku caar walaayaadka islaamka mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan soomaali mayba aan ku aarayn walaalaho reer falastiin gumaadkoo la kahaay murtadiinta oo xasan sheekh maxamuud xasan murtad inkawenyi oo taageersan oo yaa uudaa taageersanaari mayba inkayaa badana waxyaabaan argay lan oo si liifle liinkweda guri liifshay leh garaac bartay leh garaac wax badnaha liin khasaariyaan kuwa yahuud iyo nasaaro walaala ka dhigtay dhibaatada u dambaysa qaar waxaa arkaysaa balka difaac ka dhiganayo inay u malaynaya in naf ay badbaadayaan oo mujaahidiinta ay kor surintay oo xabadda lagu korhaayo qof haddii mar haddii xabadda lagu kor lagu kor keenan xataa haddii ay shahaada cidkaa ogolanaysa male marka waxaan u baaqi lahay murtadiin meel walba ay joogaan inay soo islaamaan ay soo laabtaan ay u yimaadaan walaalahooda mujaahidiinta gacan furnaal way soo dhaweynayaa hadday hadday diidaanne sida kuwa maanta loo galay midkii balkii balkuu gambanayay iyo kii qorig lagu garaacay luliif garaacay iyo kii kale oo dhahay aniga ciidan mihii hubka waa leegeliya dhahay kaas oo kale ay noqonayaan meeshaasana u dambaynaysa xasan garguurt haddaa walaalaheena falastiin aad ku soo hagays yuhuud qaacimiina waxaanu ku leenahay wallaahi uma wallaahi waad ka shallaan doontaa waxaan ku leenahay murtad xasan garguurt fariinteeda kun iyo kow jeer aday kugu socotaa xasan garguurt waan u xanaaqsannahay waan u xanaaqsannahay haddana walaalaheena qas ayaa wuxuu ku duqaynayaa diyaaro afar iyo labaatanka saac waxaanu leenahay walaalaheena falastiin walaalaha falastiin waad dhabar adeegdeen waad dhabar adeegdeen kusii dhabar adeeg ayaan ii leeyahay walaalahayga waa in marnaba ha u aabiyeerina dhanka kale filimkan ayaa digniin loogu diray dabadhilfyada murtadiinta ee ku horgudban xaqa waxaana lagu yidhi ima sayf wa ima alislaam maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed dowradan oo socotay muddo hal maalin ah islamarkaana culuum sharci ah ay ku qaadanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa dhowaan lagu qabtay gudaha degmadaasi dowrada waxaa ka faa'iidaystay ragga iyo haweenka magaalada waxaana duruusta bixinayay culimaa udiin uu ka mid ahaa sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey sheekha ayaana kelimadan ka jeediyey gebagabada dowrada qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun kudheh nabi maxamed oo alla dheeraadkiisa iyo naxariistiisa dadka ha ku farxeen oo markaa lagu fasiray bicsada nebiga caleyhi salaatu wasalaam allah ummadan usoo saaray iyo diinta nebiga lagu dejiyey caleyhi salaatu wasalaam inay ummadda ku farxaan diintaas iyada ah waa midda ilaahay waxdada nagu siiyey midnimadan aynu ku helnay dadka muslimiinta guud ahaan waxaynu faraynaa alictisaamu bilkitaabi wasunna inay ku dhegaan oo ay qabsadaan kitaabka alle iyo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda himadeeda iyo sharafteeda iyo qiimigeeda inay kitaabka alle ku dhegaan barashadiisii ku dadaalaan kitaabka alle gaalaa maanta kusoo duushay inay gaalo ka difaacaan naf iyo nafiisba inay u huraan sharaftooda iyo qiimigoodana ay ilaashadaan soonkii aan soo soonnin wixii burinaya iska ilaalinno wixii fasaada iyo wixii fisqiga iyo wixii balaayahoo jiro oo dhaqanka islaamka oo wanaagsan ku ciyaara aan iska ilaalinno soonka ilahay inuu naga aqbal aan weydiisanno lix biloodoo dambana waxay weydiisan jireen kan soo socda ilaahay inuu gaarsiiyo si ay ugu faa'iidaystaan dhaqankii salafkii aan yeelanna insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladaasi wax weyn ay ka faa'iideen iyagoona u mahadceliyey maktabka dacwada ah ee wilaayada hiiraan waxaan u mahadcelinaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga iyo hiiraan iyo sheekheena sheekh cabdilweli oo na soo booqday halkaana waxaa noogula qabtay dowro hal maalin socotay oo wax badan laga faa'iiday maasha allah jazaahu llahu khayran aad buu sheekha noo baraarujiyey masaa'il badan oo diini ah oo dadku u baahnaayeen ayuu nagala hadlay aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay miisaankiisa xasanaadka u saaro annagana allah tabaaraka watacaala hanaga dhigo kuwii qaato walaalaha maktabka iyo culimadana waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala in dowrooyinka noocaan oo kale ah iyo baraarujinta culimada iyo socodka inay noo badiyaan waxa duuro hal maalin ah noo qabtay degmada ceel cali runtii waxaa ka faa'iidnay fawaa'id fara badan oo ay ka mid tahay waxa weeyaan muxaadarooyin noocyo kala duwan ahay meelo badan taabanay dadka dhammaan waa ka faa'iidaysteen aad baa uga faraxsannahay waxaa ka codsanaynaa wilaayada islaamiga ah socodka in lagu soo badiyaan ee markastana soo booqdaan waxa weeyaan dowraadka noocan oo kaleeto ah ay noo kordhiyaan waxa weeyaan culimmadii saalixiinta ayaana soo booqday maasha allah farxaddeena iyo dareenkeena aad buu u sarreeyaa haddaan nahay dadweynaha ku dhaqan degmada العلي shaka iyo shuhuubaba wixii iska daloo laga shanqarinaayo shaydaan iyo gaaldugaan la shuufaa shaarabii ninkii inala hooshaa bahgaaleedla shanta diin islaamniman lahayn gaal shakaban waaya shii qur'aan ninkii loo dhigo hoose loo sheega shan gaalada ninkii oo ka dila ooshihiida iyo shaka male janaasuluq dhahaalaasha kale waaya maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa sare u qaaday dowraadka ceenkan ah oo lagu kubcinayo aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta aybeenna kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman saddexdan askari toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxay safka cadowga ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdi bariise waxa uu ka tirsanaa sirdoonka ridada maamulka shaadaladirhirhka ee isku magacaabay jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo isagoo ku biiray muddo lix bil ka hor markii towxiidka loo qabtay toobadkeenahan kadib ayuu ka sheekeeyey waxa ku dhaliyay inuu ku biiro iyo dhibaatadii ay ka geysan jireen maleeshiyaadka ridada gudaha magaalada kismaayo bagoor waxaan iska ahaa xoololey oo duurka aan iskaga jiro oo iska xoolo raacanaya marka markii aan magaalada aan soo galoo kale waxaa weeye baaritaankood iyo gumaysigooda iska badnaa marka ana nin waxaan nahay oo ilaah kuum daratay dhalinyaro oo magaalada iska jecla in iska soo aado markii aan magaalada imaado marka ay aad ii gumaysan jireen mar walba hataa laba mar fi aad ay igu xireen marka gumaysigaas awgeed aan ugu bayray aniga sideed banaan waxaan nahay hay-adda oo buula fantuur aan ka tirsanaa habeenaha dadka magaalada dhex beriyaya sida isguusyaha oo kale ama laamida isguustooda dadka beriyaya galabta sagaal saaca la keenaya haweenka beryaan ahaa toobadkeenaha labaad ee isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lagu magacaabaa cabdinaasir aadan axmed toban sano ka hor ayuu ku biiray maleeshiyaadka hirdada ee jubbaland isagoo hadda ku sugnaa deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo wuxuu toobadkeenaha isdultaag ku sameeyey qaababka maleeshiyaadka hirdada ay u beegsadaan dadka muslimiinta waxaan ka tirsanaa muddo toban sano ku dhan qof waxa weye iska socdo oo waxaa weye mujtamaca meesha jooga soomaalida deegaanka ka mid ah ee la iska qabsanaha oo laleeyahay waa lagaa shiki iyo waa shabaab iyo waxaweye la gumaadaya oo la qaraacaya oo waxa weye dhibaato badan loo geysanaya waana dad riid ah oo laleeyahay ninkii sunnada u yar go-on tahay oo waxaa loo maleeyaba sunna wadaad ka muuqata waxaa laleeyahay shabaab baa tahay iyo marka waxaad u malaysaa markaad sii fiiriso warar oo sunnadii oo dhan ba ay shabaab kusoo hartaad u malaysaa say u hadlayaan markaad fiiriso ka dhibaatadaas wax la mid ba kuwa kala badanoo hadda maaragtay iga sii maqanaya maaragtay ka jira meesha ee dadka lagula kaca aadan khayr cigaal waa taa'ibka saddexaad ee ka soo baxay safka cadowga wuxuu ka hadlay waxa uu ka aaminsanaa murtadiinta iyo waxa uu kala kulmay markii uu gaaray deegaanada cadowga marka hore ma aaminsana inay midnaha ay waxaan ku arkay markaan dhex tagay inay xoogaadu gaalnimadii iyo murtadnimadii iyo jibigooda iyo xaaladooda ma aaminsanayn ma ogeenba markaan dhexgay wixiina arkay dhibban ku jirnay hadda weli ismaayo una hubkiin ladinkasiinaha nala dhahay weli nalama qaadin marka wax hubeen weli kama helin ugu dambeyn saddexda askari taa'ibiinta ah ayaa baaq dheer u diray maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga iyagoo ugu baaqaynaya allah u toobad keenaan qof bili-aadinimo iyo waxaweye noolol iyo horumar iyo dunyada inuu kusii noolaadaa doonaya in uu iskaga soo baxa nimankaas wax noolol ay wax horumar midna lagama gaaraayo khasaare nafsi iyo maalilaha ku sugan iyo waxaa weye qofkii inuu ku dhinto tawxiid doonayna meeshaasi meel uu noolol ay u taalamaha inuu iskaga soo baxo oo dadka islaamka oo mujaahidiinta uu soo dhiibay ayaan ugu baaqayaa maamulka jubbada hoose si sharaf la iga soo dhaweeyey soo dhaweynteed waxaa liiga soo bilaabay beerxaani marka si sharaf la liigu soo dhaweeyey si sharaf la iskaga noolaa leho waxaan uga baaqaa maleeshiyaadkaas jubbaland dadinta waxaan dhihi lahaa iska toobad keeno walaayada islaamka gacanteeda guul allah si ah u imaadaan dhihi lahaa diinta islaamka iyo toobada inay furanto wadada ay ku socdaan waa wada naare inay toobad keenaan muslimiinta iyo mujaahidiinta ay
toobadkeenayaashan soo gaaray wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku biiraya tiro taa'ibiin ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee macadka sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cusmaan axmed dhuubow kowdii muxaram kun afar boqol afartan iyo labo hijriyada ayaa markii ugu horreysay magaalada jilib laga yeegleelay machadka caanka ku ah barashada qiraa'aadka iyo ijaasada sanadka ee imaamu sakhaawi iyadoo wixii intaasi ka dambeeyey furitaankiisu ay soo xaadireen arday badan oo ka kala yimid gobollada dalka sida banaadir baay bakool galgaduud shabeellada hoose iyo labada jubbe ardayda oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho ayaa u soo xihaystay barashada qiraa'aadka iyo culuumta qur-aanka waxaana in muddahu ay dhex muquurinayeen culeyska waxbarashadu ay gaareen guushii ay muddada dheer ku sabrayeen waxaana ugu dambeyn gacanta laga saaray ijaasada qiraa'aadka iyo culuumta qur-aanka munaasabadda oo ahayd mid si aad ah loo soo diyaariyey ayaa lagu qabtay masjidka dabaqa ee quba ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda machadka oo aad ugu faraxsanaa inay xaqiijiyeen guushoodii waxbarasho ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
sheekh jaamac cabdisalaan waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay xafladda wuxuuna si aada uga hadlay ahmiyadda ay leedahay barashada qur-aanka iyo culuumtiisa ilaahay subxaana wa tacaalaa qur-aanka kariimka ah waxa uu nebigiisa ugu waxyooday oo lagu soo gaarsiiyey sabcatu axruf sidaynu la soconno toddobada xarafna waa toddobada nooc oo qur-aanka uu ku bannaan yahaa la yidhi in macaani ahaan toddobada imaam looma jeedo oo qiraa'aadka toddobadaa dejiyey ee waxaa loo jeedaa qur-aanku halkii kelimo macaani u dhow dhow oo kale inay yeelan karto ama iyada nafteeda macaanideedu ay isbadbedeli karto baa loo jeedaa toddobadaa qiraa'aba qur-aanka in lagu akriyahay waa arrin mashruuca ama sunno ah oo jaa'isa intii ay socotay xafladda dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladdan aadka u qiimaha badan oo loo qabanaya ardada ka qalinjebisay macadka sakaawi allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaalaa alxamdu lilaahi walaalaha macallimiinta iyo maamulka macadka sakaawi oo iyagu sabaa u istaagay inay jiilkaa soo saaraan ardada gabdhaha iyo wiilasha isugu jira ee aadka u quruxda badan macallimiinta dadaalka faraha ku badan ku bixiyey iyo maamulkoodaba waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacala idinka aqbala tanuna waxaynu tusinaysaa camalkiinu inuu ikhlaas iyo ilaahay dartiina ka yahay waktigaa yaree kooban afar sano oo bilooyin dhiman in lagu soo saaro afartan iyo dhowr arday oo tobanka qiro taqaana waa waxay ka mid tahay barakada iyo khayrka uu ikhlaasku leeyahay iyo camalka marka ilaahay dartii loo qabta ardada waxaan u dardaarmayaa maanta fursaddaan u helay inay mataqaanaaye ijaazo u helaan tobanka qiraa'o horta nimcuu ilaahay idin siiyey subxaana wa tacala idinku galladaystay ugu dambayntiina toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday magaalada toronto ee caasimadda dalka kanada yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya
wararka ka imaanaya dalka kanada ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhacday toogasho geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac toogashadani oo ahayd mid xooggan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada toronto ee dalka kanada waxayna toogashadaasi sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh inta la xaqiijiyey waxaa toogashadani ku geeriyooday nin muslim ah oo lagu magacaabi jiray ibraahim cabdikariim oo da-diisu ay ahayd soddon sano jir waxaana sidoo kale toogashadani ka dhacday magaalada toronto ku dhaawacmay ilaa saddex qofood oo kale oo dumar ah aad buu u mahadsan yahay yaasir warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid lamid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu